dowladda soomaaliya midooda afrika iyo weliba wakiilada dowladaha soomaaliya taageera ayaa maanta muqdisho ku yeeshay shir looga hadlayay xaaladda amniga soomaaliya iyo sidii wax looga qaban lahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo shirkaasi hogaaminayey ayaa beesha caalamka ka codsaday inay si deg dega u taageeraan ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom oo howlgal dagaal kula jira kooxda al-shabaab shirkan maanta ayaa kusoo beegmay iyadoo amisom ay toddobaadkii hore ku dhawaaqday in ay yaraynayso ciidankeeda jooga soomaaliya xuseen carab ciise oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa kulankaasi dadkii ka qayb galay ka mid ahaa maxamed cabdi xasan ayaa khadka teleefonka ku waraystay runtii waxa laga hadlayay qof kastaaba ra'yigiisu keenayay iyo rolski responsibilitiska marka waxa runtii aad moodaa imika inay xogaa isku soo dibi dhacayso marka sidii howlgalkan imika la sameynayo loo sameyn lahaa iyadoo qof kastaaba uu ogyahay roolkii uu ku lahaa meesha ama ha noqoto u n ta ama ha noqoto african unionka ha noqoto dawladaha askarta ka joogto ha noqoto donorska ha noqoto xukuumadeena iyo sida ay uwada shaqeynayaan maamuladu marka la dagaalanka ay timaado argagixisada looga midoobi lahaa marka qof kastaba responsibilitigiisi wuxuu ka hadlay iyo in loo midoobo runtii oo markaa la keeno saad sheegtay waxde national security architecture runtii kii lagu lagu lagu heshiiyey in maarata kaa kolley anagana wuu noo iman doonaa gudi ahaan baarlamaankana noo marin lahaa lakin in marka hore lagu soo heshiiyo sida ugu wanaagsan planning ayaa marka planning party weeye loo plan garayn lahaa waa lagu heshiiyey in la hawlgalo lakin dee ma garanaysa isku dubiridkeedii aya ayaa maanta laga shirayay waan gartay madaxa amisom soomaaliya waxa uu maalin dhoweyd ku dhawaaqay in kun askari laga dhimi doono ciidanka amisom ee jooga soomaaliya bal arrintaa ka waran wallahi doorta arrintaas waa dogta arrin hore looga hadlay reality inayna tahay aad moodo marka dee macnimada horta waa loo baahan yahay de magaranaysaa meeshii in maalin maalmaha kamid a de ciidamadeena ay la wareegaan amniga dalka oo dhan sanad koleyba taasi bay daba socotaa waxay marka la iska raastaan waxa weye waktiga iyo baan waktigeena dagaal waxa dagaal baynu ku jirnaaye maxaynu samaynaa wax noocaasa laakiin muhiimadda ugu weyn laisku afkaartay waxa weeye in meeshan laga shaqeeyo sidii ciidamadeennu ay amniga dalka u hanan lahaayeen wan gartay lakin
marka waxa ay amisomna de magarata kunka hadday saarayso maxaa yani lagu bedelayaa sideebay maaratay kunkaas xaggay ka imanayaan xaggay kasoo baxayaan waxyaaba noocaasa iyo dee ma garanaysaa dadkii gruubkii la wareegi lahaa oo inaka ah diyaar ma unahay wan gartay lakin xilli lagu jiro abaabul dagaal ciidankii soomaaliya weli lama tababarin kun askarna way baxayaan sidee waxaasoo dham isugu imanayaan wallahi de horta waxa wey saan kuu sheegay dagaal iyo xilli dagaal baa lagu jiraa ciidamadeenuna runtii de ilaa iyo intaad ogeed tababar waa ku jireen kolley numberna naguma yara aqoonna naguma yara laakiin iyaka naftirkooda dee arrintaas waa arrin laga hadlay oo maadaama hawlgal lagu jiro maxaynu yeelnaa yacni markaa adigu de aanan hoos usii dhaadhicin lakin waxaan kuleeyahay waa arrin aada looga hadlay maarata dibna looga shiray wax lagu heshiiy bal wixii laga yeeli lahaa arrintaa maadaama dagaal lagu jiro wan gartay waxaa jira waxaa jira warar sheegaya in ciidamo ka socda dalalka uganda jibuuti iyo etoobiya oo aan hoos iman amisom inay iman doonaan soomaaliya si dagaalka la sheegayo ay uga qayb qaataan mandatekood muxuu noqonaya kuwa haddiiba warkaasi jiro arrinta ni anugu arrinta waxba kama ogi markii meelaha lasoo mariyana de waan ogeyn oo la socden lakin waxay ahayd un arrin ma garanaysa de aan ka madowno la dagaalanka tiamkan regionka oo dhan khalkhaliyey taasuna de qof kolley waajibka cid kasta oo regionka degan way saaran tahay lakin de haddii marba ama ciidamayna soo gelayaan ama ama samahama ha ahaadaan ama ciidamada kale ha ahaadaanba de kolley waxay noqonaysa un arrin laisla ogyahay oo de kolley baarlamaankuna ogyahay marka wax un de ka soo gelayan la ogeyn hadday tahay mka wax aan kala soconno ano aanaan kala socda ma jirto shirkii maanta ma lagu soo qaaday maya maya
kaasi waxa uu ahaa xuseen carab ciise oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo maxamed cabdi sandheere khadka teleefonka ugu warramayey